wasiirka ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya daa-uud awas jaamac oo shir jaraado ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda dhexe ay wado dadaalo dalka dib loogu soo celinayo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo laga soo badbaadiyey biyaha jasiiradda madagaskar wasiir daa-uud aweys ayaa sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed oo ahaa tahriibayaal ah ay geeriyoodeen labaatan iyo laba ka mid ah halka lasoo badbaadiyey afartan iyo sideed qof islamarkaana ay hadda gacanta ku hayaan dowladda madagaskara
waxaan maanta shacabka soomaaliyeed marka hore la wadaagaynaa war murugo leh iyo taxsiig ku saabsan muwaadiniin soomaaliyeed oo ku geeriyooday shil dhinaca badda ah oo ka dhacay badweynta indiya meel u dhow jasiiradaha madagaskar sida ay nagu soo wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jasiiradaha madagaskar laba doonyood oo siday dad ilaa iyo toddobaatan ah ayaa waxaa dadkii saarnaa intooda badan soo badbaadiyey kalluumaysato u dhashay dalkaasi madagaskar waxaa doomahaasi amaba dadkaasi laga helay meesha la yidhaahdo ndosi iranja oo ah gobol jasiirad ah oo ka mid ah jasiiradaha uu ka kooban yahay dalkaasi madagaskar sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee madagaskar nagu wargelisay dadkaasi waxay ahaayeen muwaadiniin soomaaliyeed toddobaatan ayay gaarayeen waxaa dhintay laba iyo labaatan laba doonyood ayay saarnaayeen doon ka mid ah waxaa saarnaa soddon iyo siddeed qof midna waxaa saarnaa laba iyo soddon qof dadka ku dhintay tiradooda waxaa la xaqiijiyay inay yihiin labaiyo labaatan inta lasoo badbaadiyeyna waa afartan iyo sideed oo haatan gacanta ugu jira dowladda madagaskar marka ugu horeysa waxaan taxsi u direynaa shacabka soomaaliyeed ehelkii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka halkaasi ku waxyeeloobay tallaabooyinka xigana waxa weeyaan in dowladdu haatan ay daqiiqad kasta ay xiriir la sameynayso mas-uuliyiinta dalkaasi madagaskar si ay faahfaahin inooga siiyaan halka ay wax marayaan iyo sida xaaladdu ay u eg tahay iyo dadkaasi sidii loo xanaaneyn lahaa tallaabooyinka kale dowladdu ay qaadayso waxaa ka mid a in halkaasi loo diro mas-uuliyiin tegi doona oo markaasi soo eegi doona xaalkooda iyo weliba in lasoo xaqiijiyo halka ay marka hore doomahaasi ka soo sharacdeen wararka ay nala soo wadaagayaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi madagaskar waxay sheegayaan in dadkaasi qaarkood aan weli la hubin in ay soomaali yihiin in kale marka taasina waxay noo caddaan doontaa marka mas-uuliyiinta ka socda dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladdu halkaasi u dirto si ay markaasi inooga keenaan wararka ay wararka xaqiiqda ee markaa halkaasi ka jira tallaabooyin kale dowladdu ay qaadayso waxaa ka mid noqon doona in laga shaqeeyo sidii dadkaasi dalka dib loogu soo celin lahaa oo badqabkooda marka hore ay noqoto tallaabada ugu horeysa dowladdu ay diiradda saarayso dowladda soomaaliya ayaa hadda wado sidii dalka dib loogu soo celin lahaa muwaadiniinta soomaaliyeed